The hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa sabti waana afariyo tobanka bisha julaay sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jiraya kala socodsiin doona jacfar kuuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aanu kaga hadli doonno sababta keenta in ay shaqola'aan noqdaan inta badan dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha sababo badan baa jira oo ee, qofka dhallinyarada maanta ama dadkeena waxbartay u yihiin shaqo la-aan waa loo qaateen marka la leeyahay dadkii aan aqoonta baran waa shaqo la-aan laakiin maanta waxaa badan intii waxbaratay inay yihiin shaqo la-aan dhinacii kale xarumihii shaqo waxaad arkaysaa iyagoo ka cabanaya inay la' yihiin dad u shaqeeyo oo xirfadii iyo shaqadii ay rabeen u qabtaa aduu tira waa saddex shaqo baan hadda aan aan codsaday oo aan sifigiga aan u gudbistay mana helin weli shaqo hayeeshee dee nin walba baa calafkiisu qabaa
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha
warar ku saabsan qaraxyo goordhoweyda ka dhacay magaalada muqdisho xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in duhurnimadii maanta laba qarax ay ka dhaceen meel aan sidaa uga fogeyn madaxtooyada soomaaliya qaraxa koowaad ayaa la sheegay in uu ka dhacay bar koontarool oo ay ciidamadu fadhiyeen oo ku taalla meel ku dhow beerta nabadda oo iyaduna kaabiga ku haysa hotelka s y l oo isaguna saaran madaxtooyada soomaaliya goobjooge ayaa v o eda u sheegay in aagga qaraxa koowaad uu qabsaday ay aad ugu dhoweyd umburatooriyada ceelgaabta waxaa lala eegtay goob ay joogeen ciidamada oo aan wax sidaa ah ka fogeyn albaabka beerta nabadda rasaas ayaa xigtay waxaana khasaaraha la xaqiijiyey uu gaarayaa laba qof oo dhimashaa kuwaasoo uu goobjooguhu ku sheegay inay kala yihiin askari barta joogay iyo weliba qofkii qaraxa geystay qiyaastii shan daqiiqa kadib waxaa dhacay qaraxa labaad oo isaguna bartilmaameedsaday qaybta dambe ee iridda kale ee beerta nabadda oo u muuqata hotelka s y l ilaa iyo hadda khasaaraha uu geystay qaraxa labaad si dhammaystiran looma ogaa aagga ay qaraxyadu ka dhaceen waa goob aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan xarumo muhiim ah oo ay dowladda soomaaliya leedahay
madaxweynaha eriteria siyaasa fawarka ayaa gaadhay magaalada ammaan idhaahda dalka etoobiya taasoo noqonaysa tallaabo kale oo lagu soo afjarayo muddo labaatan sannadood ah oo ay dagaalla iyo weliba howlgallo militari labada dal ka dhexeeyeen siyaasa fawarka ayaa la filayaa in uu muddo saddex maalmood joogo dalkaasi etoobiya iyadoo dib loo firi doono safaaradii ay eriteria ku lahayd magaalada adisababa maalinta isniinta islamarkaana uu booqasho ku soo mari doono qaar ka mida goobaha laga hirgeliyey warshadaha kala duwan toddobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abey ahmed oo isaguna booqasho ku tegay caasimada dalka eriteria asmara halkaas oo ay labada hogaamiye ku saxeexeen heshiisyo tilmaamaya in dib loo furo safaaradahoogii la hirgeliya amaba la horumariyo dekedaha islamarkaana dib loo soo celiyo duulimaadyadii diyaaradaha ee labada dal iskaga kala dhex gooshi jiray iyadoo khadadkii dhinaca telefoonada ee labada waddan isku xidhayana dib loo furay toddobaadkan islamarkaana ay noqotay markii ugu horreysay arrimahaasi la hirgeliyo muddo labaatan sannadooda eriteria ayaa qayb ka ahayd ama ka mid ahayd dalka etoobiya ka hor intii aanay ka go-in sannadii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kadib muddo soddon sannadood ah oo ay madax bannaanidooda u dagaalamayeen iyadoo muddo laba sannadood kadibna helay ictiraafkoodii ama aqoonsigoodii
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o e da dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in wararka ku soo kordha qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacay aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo boosaaso toddobaadkan idinkaga imaanaya sannad walba jaamacadaha dalka waxaa ka qalinjabiya dhallinyaro aad u tiro badan kuwaasoo barta kuliyado kala duwan haddaba dhallinyaradaas maxaa ugu wacan qaarkooda badan inay shaqo heli waayaan barnaamijka waxaa marti ugu ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas oo horey loo odhan jiray muqdisho iyo weliba laba arday oo jaamacadda dhammaysay balse aan weli shaqo helin kuwaas oo kuliyado kala duwan bartay marka hore barnaamijka waxaan ku soo dhoweyn doonaa ee gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bad waa dhowahay barnaamijka waan ku dhowahay runtii waa mahadsan tahay yuusuf sababo badan baa keeni kara taasi oo tiro badan sababaa keeni kara waxaa ka mid ah ardaydaas waxay soo barteen ama kuliyadahay soo qaateen iyo suuqa waxyaabaha looga baahan yahay inaysan islahayn oo kale ama jaamacadihii inaysan ama jaamacadihii ay kasoo baxeen ay soo dhameeyeen kuliyadihii suuqa looga baahnaa shaqada looga baahnaa inaysan islahayn baa dhici kardha oo suuragal ah waxaa suuragal ah oo dhici karta in sidii la rabay in loo qorsheeyo qalinjibiyaasha iyo suuqa inta uu baahan yahay iyo baahiyooyinka suuqa taagan waan islahayn ama haddii kale baahidii suuqa ee shaqee loo baahnaa iyo iyo qalinjibiyaashii intii loo baahnaa oo aanan waanan islahayn ayaa suuragal ah iyo ilaa intee in leeg ayuu qofku u yahay entrepreneurship yahay oo oo shaqo abuurta laftiisa uu sameyn karaa qeyb ayay ka tahay gudoomiye waxay sheegtay markii ay jaamacadda dhiganayaan oo kale inay ugu wacan tahay in suurtagal ay tahay kuliyadda ay barteen inay shaqo ku waayaan ma waxaa jira kuliyad markay dhallinyaradu ay jaamacadda dhammeeyaan oo kale ma kuliyad u diidaysaa jidha inaysan shaqo heli karin
maya ma jirto qofku kuliyadda uu jecel yahay ayuu baran karaa isaga uu ku fiican yahay hiwaayadeeda uu leeyahay laakiin waxyaabaha jir waxaa ka mid ah oo laga maarmaanka ah qofka environment ayuu ku nool yahay ama deegaan ayuu qofka u joogaa deegaanka uu joogo kuliyadaha ku habboon relevant ku ah birika maalmo ku dhameeya shaqo abuurna abuurka sameyn karta marka haddii ka waran kuliyado kale oo aanan relevant aanan ku hayn ama aanan ahayn oo xoogooda ardo badan ay kasoo qalanjibiyaan ay kasoo baxaan waxay abuureysaa in suuqi shaqana way taallaa oo waxaa loo baahan yahay injineero iyo waxaa loo baahan yahay dhakhaatiir iyo waxaa loo baahan yahay kalkaaliyaal baa loo baahan yahay anagayna ma aynan soo saarin oo kuliyado kale ayaan xoogga soo saarin marka taas waxay abuureysaa suuqii oo shaqo taallo iyo iyadii oonan suuro gelin ardaygii inuu shaqadii sidii la rabay uu ardaygii uu helo marka taas waxay abuuri kadhaa waxyaabaha maajinka u baahan in laisku aadiyo jaamacadu waxaa loo baahan yahay in ay ka jawaabaan baahida suuqa taalla waxaa la yidhaahdaa inta badan jaamacadaha dalka ku yaala dantooda keliya fiirsadaan tusaale ahaan oo kale jaamacadaha waxaa la dhigtaa xilli subaxii habeenkii iyo oo galabtii oo ay dhallinyaro galaan haddana sanad walba intaas oo qof oo dhallinyaro ah baa ka qalinjabiya wiilal iyo gabdha isugu jira ka jaamacadahana hadda adaa igala joogaan kaaga mahad celinaya meenahen maxamed cabdiqaadir maxamed gudoomiye xigeenka jaamacadda radsi ee magaalada boosaaso door inteleeg baa ka ciyaadhaan in sidii dhallinyaradaasi xataa u gudan lahaydeen labo iyo saddex iyo in ka badan dhallinyaraa siday shaqo u heli lahaayeen ama shirkadaha aada uga caawin lahaydeen waa maadsan tahay waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan runtii waxaan isleeyahay anagu ka jaamacad ahaan jaamacadda badda cas ama radsi university boosaaso xarunteeda ku taalo farcna gaalkacyo kule waxaan isleeyahay ardayda runtii jaamacadda badda cas kuliyadaha ay bixiso waa kuliyado ka jawaabaya suuqa shaqada baahiyaha jira ama baahiyaha ka jira suuqa shaqada ka jira baan runtii isleeyahay anagu anagoo saas ku dadaalnay inaan soo saarno baahiyada baahiyooyinkaas shaqadaas arday ka turjumaya haddana ardaydu markay qalin jibinayaan intaysan qalin jibin koorsooyin badan oo waxaan siinaa ku saabsan entrepreneurshipka ama hal abuurka qofku sidee isagoo mashruucu isagoo leeyahay u samaysan karaa ama qofka sidee hal abuur iyo shaqo abuur qofka sidee u samayn karaa
waayahay sida uu guddoomiyaha uu ka dhawaajiyey bal waxaan dhinacooda mikrofoonka u leexinayaa maxamed cabdiweli abshir iyo maxamed yaasiin waxaan ku hormari doonaa maxamed yaasiin bismillahi raxmaan raxiim anigu jaamacadda waxaan dhameeyey sanadkan dhameeyey bishii shanaad ee sanadkan baan dhameeyey muddo dhowr bilood baan banaanka hadda jooga aan ku jirin jaamacaddii waxa aan bartay kuliyadda engineeringa khaasatan qeybta la yidhaahdo civil engineering baan bartay alxamdulilah dee kulley weli shaqadoon baan ahay ilaa iyo xilligan weli wax shaqo ah oo aada codsatay ma jiraan waa jiraan ha shaqooyin aan codsaday oo kala duwan waa jiraan laakiinse weli waxba lama lama helin dhallinyarada jaamacadaha dhameeyey maxaa ugu wacan in ay shaqooyin ay heli waayaan markay jaamacadaha dhameeyaan walaal horta laba sidoodba waa keenaysaa horta marka kuwaad dee waddanka iyo xaaladiisa waa iskala soconnaa iyo dowlad la-aanta baa kow u ah iyo kaabayaasha dhaqaalihii iyo shaqa abuurkii iska yar waa mid jirta weeye waa caqabadda kuwaada jirto oo weyn haddana haddana marka labaad dhibaatooyin kale oo waddanka iyo qeyb ardaygu qofka shaksiga shaqadoonaha ah uu baa jirta xaggiisa ka imaanaya iyo kuwa ka imaanaya loo shaqeeyay qofka badi shaqadoonka ahi waxyaabaha u keenaysa inaanu shaqayn wax ka mid horta shaqa wixii waxyaabihii waddanka looga baahnaa ama baahi ama fursadaha ay ku jiraan oo aan la baran badi dadkii waxay wada doonayaan waxaa la wada baranayaa wax maamulaadkii iyo waxyaabihii shaqooyinkii maamulkii dowladda ay wax ku saabsanaa qof walbaa shaqa dowladeed iyo waxay did buu doonayaa ummaddiina ma wada qaado oo waxaa maqan qaybihii xirfadaha oo dadku baran lahaabaa maqan oo aan jirin taas horta waa kow oo qofku markuu xirfad barto isagaa xirfadiisii ku shaqaysan kara wax ku baalkaysan karaa waxay sheegtay inay jiraan shaqooyin badan oo la qaban karo haddana maxamed yaasiin oo waxaa jira in fursado badan oo magaalada shaqooyin ay bannaan tahay maxaa diidaya inaad fursadahaas aad kaga faaidaysid waxaa qofka diidaya oo dadkii badi diidaya waxa weeye dad qabis kaga jira baynahay yahow qof walbaaba wuxuu rabaa inuu xafiis weyn fadhiisto oo kursi weyn ku fadhiisto oo mushaar sare qaato oo mar raba in intuu shaqeeyo oo dhido xirfad iyo shaqo isagu abuurto ma ogola marka koowaadna qofku wax baranayana shaqooyinka xirfadaha ee gacanta laga qabanaya ee bulshada looga baahnaa ee muhiimkaa baan laba baranaynbaba oo laga hawanaya shaqooyinka technical shaqooyinka technicalka waxaa koowaad laga horitaan wax weeye waa wacyigii oo qofku aan dhisnayn baan filayaa oo ilmaha qofku dee waa jaran jaro waxbarashadu saysatan ma ogtahay haddii marka uu yaryahay qof walba hibadiisii kuwa badan baa jiro shaqooyinka xirfadihii qaban karaya oo kuwacnaa haddii ilaa nidaamkeena dugsiga hoose lanagu soo barbaariyay xilligii dowladda marka hadda dib ugu noqoto waxaa jiray shaqooyinka gacanta ma technicalka shaqooyinka ardada markii ilaa dugsiga hoose yahay baa qofka lagu soo bahalkan jiray lagu soo barbaarin jiray lagu soo tashkiilin jiray oo xagga loo duba jiray waa la kala maarayn jiray marka kala maarayntaasaa maqan baan filayaa waxaa isna barnaamijka igala qaybgeli doonaa maxamed cabdiweli abshir oo loo yaqaano budaye barnaamij kusoo dhawow madasha dhallinyarada adna waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee jaamacadaha dhameeyey in muddo ahna aan wax shaqa aan qaban bal marka hore kuliyaddaa dhammaysay iyo xilligaa dhammaysay
jaamacadda waxaan dhameeyey laba kun lixiyo tobankii heerkayga waxbarasho ilaa master weeye kuliyado kala duwan ay ka mid tahay kuliyadda shareecada islaamka iyo kuliyadda maamulka iyo maareynta baan dhameeyey waayahay barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa caqabadaha ka hortaagan maadaama dhallinyaradii ay jaamacadihii dhameeyeen maxaa ka hortaagan oo is odhan kadhaa dhallinyarada inay la yimaadaan xirfadooyin shaqo iyadoo inta badan lagu xanto inaad raadisaan shaqooyin minshaarkooda oo aada u sarreeyo aad baa mahadsantaha walaal yuusuf saa sheegtay sababo badan baa jira oo qofka dhallinyarada maantay ama dadkeena waxbartay u yihiin shaqa la-aan waa loo qaateen markii la leeyahay dadkii aan aqoonta baran waa shaqa la-aan laakiin maanta waxaa badan intii waxbaratay inay yihiin shaqa la-aan dhinacii kale xarumihii shaqo waxaad arkaysaa iyagoo ka cabanaya inay la-yihiin dad u shaqeeyo xirfadii iyo shaqadii ay rabeen u qabta marka sababo badan baa keeni kara laakiin anu waxaas leeyahay afar qodob baa kusoo ururin kadhaa ama dhalinta maantay jaamacadaha baratay aqoontay barteen iyo baahidii bulshada ka taagnayd ayaa farqi u dhexeeya oo waxaan oran karaa wixii loo baahnaa marka qeybtood dhinac baa laga maray oo dadkuma baran qodobka labaad aan isleeyahay sabab waa u noqon kadhaa waxa weeye dhalintaas jaamacadaha ka baxday hadda saan sheegnay oo dhaqaaqoodu aada u yaryahay ha noqoto dhaqdhaqaaqii la xiriiray shaqo abuurka iyo dhaqdhaqaaqii la xiriiray shaqaraadin inay shaqo raadisadaanba labadaasoo aada ugu yar baan waxaan isleeyahay waa sababta labaad sababta saddexaadna waxaan isleeyahay bulshadii soomaaliyeed oo aan ku kalsoonayn waxa weye dhalintii dalka usoo baxday oo wax u baratay waa ari- sababta saddexaad ee qodobka afraad ugu dambeeya waxaa isleeyahay dhalintaas haddii ay shaqo abuur iyo ay sameyn lahaayeen waxay maanta la-yihiin maalgelin marka afartaas oo insha allah xalkooda iyo falanqeyntooda aan u geli doono waan isleeyahay waa sababaha keenay ee maanta dhalintii wax baratay inay shaqo la-aan yihiin aad ba masantahay Ee, sababaha waxaa ku jira in ee, dhalinyaradu wax maalgeliya ay la-yihiin haddana ee, qaar ka mid a shirkadaha ee boosaaso ku yaalla oo kale inta badan waxaa jira shirkado ee, lacago ee, deyn ah laga qaata oo muddo sanado ah ku bixin kardho mayna taad siidin yahayn ee, fursado ee, dhalinyarada u bannaan maalgelintu laba dhinac waa ka imaan kadhaa saa sheegtay Ee, maalgelin iyo shaqo abuur ay dowladdu samayso iyo maalgelin saa sheegtay ee, xarumaha ganacsiga iyo shirkadaha iyo bangiyadu ay sameeyaan labadu maanta waxaa isleeyahay culays iyo gaabis baa ka taagan ha u imaada tii dowladaha Een, shaqo abuurku maanta dowladda ay sameynayso ama dowladuhu sameynayaan waxaan oran karaa waa tan case project mashaariic furahoodan loo soo wareejiyey oo lasoo mu- miinguuriyey aan ku dhisin ku dhisnayn baahida dalka ka jidha waxaad arkaysaa in badan shaqo abuur la sameynayo laakiin baahidii jidhay aan waxa weeye dadkii bartay aysan waxba u siyaadinayn Ee, marka shaqo abuurka la sameynaya maaha mid ku beesgaraysan baahidii ummadda ka jidhay Ee, arrinta labaad aan u imaado ama dhinaca labaad oo maalgelinta laga helo saan sheegno oo xarumaha ganacsi ee bangiyadu ka mid yihiin Ee, dhab ahaantii waayahan dambe fursad aad u muhiimay noqotay Ee, laakiin weli waxaad dareemaysaa in ay aad waxa weeye ay u kooban tahay Ee, dhaqdhaqaaqi ay sameynayaan Ee, waxaa la yidhaahdaa ee, nidaamka ugu badan hadda bangiyadan ay ku shaqeeyaan waa nidaamka la yidhahdo muraabaxo Ee, ma jiro nidaam ee, la yidhahdo mudaarabo ama wuu jiraaye laakiin bangiyadan inta badan hadda maanta ee, weli kumaysan dhaqaaqin mudaarada aan waxaan ula jeedaa ninka dhallinyarada wuxuu tegi karaa bankiga wuxuu oran karaa fikrad hebel baan wataa waxaan rabaa in lii meel gasho maantay processka stageka ma gaarin hadda ka hor taasoo macnaheedu ay tahay in waxaa la yidhaahdo weli la la-yahay ee, fikradihii dhalintu ay wata in loo maal- maalgasho shuruudo badan baa ku xiran tusaale ahaan arday ninka dhallinyarada markuu tago bangigii maalan shuruudda ugu horeysa oo waxaa la yidhaahdo ee, marka ugu horeysa waxaa la yidhahdaa dhaqaaqaaga bangi ama akoonka dhaqaaqay soo waxa weye soo daabac muxuu ba- soo daabaca dhaqaaq akoonba oo markii ugu horeysaba shaqo iyo waxa weye uu shaqo raadis u yahay inta badan ee, waxay dhalinyaradu raadiyaan ee, shaqooyin lacago badan ay ku helayaan iyadoo ay jidho ee, in ay s- la yima- la imaan karaan ee, fursado ee, ganacsi oo siday doontana ha ugu qabsadeen miyaan adiga kula ahayn inaad ee, arrintaasi faan ka muujisaan ee, dhalinyaradan waxbartay oo tusaale ahaan aad ka carartaan ee, nin muddo afar sanaa soo baranayay ee, waa ku ceeb inuu ee, meel bannaan ah fadhiisto oo ganacsi yar u bilaabo mayna taasi jirin ee, saaxib aad u maasanta yuusuf waa jidha arrintaas oo in badan oo dhallinyaradii wax baratay ee, faham badan baa ku jira oo ee, waxa la yidhaahdo iyo qabweyne xoogaa ah laakiin xaqiiqdii een, maahmaah baa jidha la yidhaahdo een, waxa la yidhaahdo small is beautiful ama qurux quruxi waa yaraan waxa yar waa qurux aslanba waa meesha ay waxa weye ka bilaabato horumarka iyo ganacsiga aan arkayno beec mushtari bilowgiis bur iyo bajiyo bur iyo bajiyo waaye yacni ganacsigan waaweyn aan arkayno halkaasuu ka bilowdaa waraaqaha ama buugta waraaqaha buugta ay wax ku baranayaan ee, dhalinteenna maanta iyo qalimaanta wuxuu ugu badan ay ugu- waxa way uga dhammaadaan waxa weeye inay saxiixa qaabka wax loo saxiix bartaan taa waxay ku tusinaysaa in ay rajeynayaan markay wax bartaan inay eh, fadhiistaan shirkado waaweyn iyo maamul ay kursi isku wareejiyaan laakiin xaqiiqdu taa waa ka duwan tahay Ee, waxay sheegtay inaad jaamacadda dhammaysay ee, sanad ka hor Ee, ilaa iyo xilliganna aad ee, shaqo la-aan tahay oo iska baagamuudo tahay dhalinyar ahaan ma samaysa inaad la timaadid ee, fikrado ganacsi oo aad ee, ku shaqaysan kartid Eh, aad iyo aad eh, fikraduhu maanta ganacsi aad bay u badan yihiin Een, waxaan aaminsanahay eh, shaqo la waaye inaysan jirin eh, qorshe la-aan ay tahay inta maantay eh, shaqo la-aanta ah Eh, horey soomaalidu tay u maahmaahday tiri aqool aqool xumo waa abaar eh, aqool xumo abaar ka daran aqool xumo yacni waa qorshe daro abaar ka daran yacni qofka eh, waxaa la yidhaahdaa een, wuxuu ku fashilmay ma fashilmin ilaa uu ku fa- if you plan eh, if you fail to plan you plan eh, to fail yacni haddii aad ku guuldareysatay inaad qorshaysatay eh, qorshe la timaadii adaa qorshaystay inaad fashilantay marka waxaa leeyahay in badan oo dhalinta maanta shaqo la-aan ka mid ah waxaan is leenahay ayagaa qorshaystay inay shaqo la-aan ah, eh, noqdaan laakiin maanta dalka aan joogno fursadaha jira waa fursado eh, fikra ganacsi haddii lala yimaado iyo business plan waxa weye fursado badan ay ka- eh, lagu shaqaysan karo oo fursado badan ay ka bannaan yihiin Ee, waxaan siinayaa ee, maxamed ee, yaasiin cali maxamed imise mar ayaad isku dayday inaad shaqo raadiso haddii aad raadisana maxaad kala kulantay ma isku dayday inaad adiga laftigaaga aad shaqo abuur samaysatid
walaalow horta anigu adugu tiraba saddex shaqo baan hadda aan aan codsaday oo aan sifigayga aanu gudbistay mana helin weli shaqo hayeeshee dee nin walbaaba calafkiisu qabaa oo qof walbaaba wixii ilaahay u qoray waayi maayo dadaal un bay u baahan tahay dhinaceedka daayacana dadaal u soo marin kama helo dareelo dadaal iyo ku sugitaan badan iyo un sabir bay u baahan tahay iyo inaan markiiba laga niyad jabin welina insha allah waxaan ka rajeynayaa inaan helo xaggan iyo hal abuurka ganacsi iyo hadday iyo shaqo abuur kaleba hadday noqoto maya ma aanan samayn weli ma aanan samayn weli oo insha allahu laakiinse saan ku rajo weynahay inaan sameeyo baan samaysto baan rajeynayaa haddii rabbi idmo hal abuuro hadday yihiin kuwa ganacsi hadday yihiin kuwa kaleba dhalinyaro badan baa shaqa la-aan ka cabanaya oo jaamacadihii dhameeyey oo boosaaso jooga iyo gobolada dalka maxaa gabagabada barnaamijka oran walaal horta waxaan odhan lahaa waddankiina horta barwaaqaa taalla waddankiina barwaaqo iyo khayraad aan inaba caadi ahayn baa yaalla run ahaantii shaqa la-aani kama jirto waddankeenna rumarka laga hadlo gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada ayaan isla soo gaarnay siinayaa maxamed cabdiweli maxamed bal sharaxaad guud waxaa iga siisaa maadaama aada jaamacaddii dhammaysay maxaad dareentaa markaad afar sana aad jaamacadda aadaysa jaamacaddii lagu xiray haddana magaalada aad joogtid bal si guud iigu fasir intaas mar walba qofku han iyo wax wey ee diilo waa leeyahay mar walba oo qofku waa ku jiraa hariya habeenba dhab ahaantii in riyadu ay kuu jidho dream ay iska ahaato waxba ay kuu tarmayso oo in ficil ay waxa weeye qorshe aad la timaada aad ku gaari kadhay riyada aad leedahay ninkii gabi waa kii yiri yolayo niman hadaf lahayn guul ma haybsada e habeenay dharaarnimaan u socon hoo la oran waaye harfariisiya laisku waa heer ka gaar duni yacni haddii ay hawsha keliya ay kaa tahay niyad yacni waxba kuma gaari kadhi laakiin ficil iyo waxay u baahan tahay tala saarasha alleh inaad ku dadhi guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaan u mahadcelinayaa dhallinyaradayga la qayb gashay barnaamijka intaa barnaamijka la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkii madasha dhallinyarada inoogu soo diyaariyey magaalada boosaaso haatanna wararka ugu dambeeyey ciyaaraha iyo halka la kala maraya weliba ciyaaraha soo socdae koobka adduunka waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo waxaa goordhow mar kale laisugu soo noqonayaa koobka kubadda cagta adduunka oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay laga nasanayay maadaama ciyaartiisa kama dambaysi ay isugu soo baxeen waddamada faransiiska iyo koroweshiya ciyaartaasi oo maalinta axadda ah dhici doonta haddaba kulanka laisugu soo noqonaya maanta ayaa waxa uu dhex marayaa waddamada beljamka iyo ingiriiska labadan dal ayaa ku loolamaya kaalinta saddexaad waxaa sidoo kale xusid mudan in ciyaaryahanada lukaku iyo harri kane iyaguna u tartamayaan ciyaaryahanka ugu gooldhariska badan ee ku guulaysanaya kobaha dahabka ciyaaryahana lukaku ayaa waxa uu dhaliyay afar gool halka ciyaaryahan harri kanena uu leeyahay lix gool hase ahaatee harri kane lixdiisa gool saddex ka midii waa reegorayaal haddaba haddii ciyaaryahankan lukaku uu dhaliyo laba gool isla markaasina ay isla goolal ekaadaan labadan ciyaaryahan waxaa ku guulaysanaya kobaha dahabka ciyaaryahan lukaku oo isaga afartiisa gool aanay wax rigoora ay ku jirin arrintaa darteed ayaa dad badan waxay saadaalinayaan in ciyaartu ay noqon doonto mid xiise leh sidoo kalena labadan dal ayaa dalka ingiriiska oo iyaga taageerayaashooda iyo weliba bahdooda warbaahintu ay dhowrkii maalmood intii aan ciyaarta laga dhaafin ka horreeyey ay u sacabatumayeen islamarkaana ay ku heesayeen koobku guriga ayuu mar kale iman doonaa ayaa arrintaasi niyadjab iyo walaac fara badani keentay markii korowaadku ay ka badiyeen sidoo kale xulka qaranka beljamka ayaa iyaguna maadaama ay baraaziil ka soo badiyeen waxay rajaynayeen inay ciyaarta kama dambaysta tegi kareen markii guuldaradii faransiiska ay ku dhacdayna waxa ay kulankani labadan dalba u noqonayaa in ugu yaraan ay kala noqdaan halkan guul amaba koob kaalinta saddexaadda taasi oo dabcan taageerayaasha dalkoodu ay soo dhowaynayaan arrimahaasi marka laysku geeyo kulanka maanta dhex maraya labadan dal ayaa noqon doona mid ay labada kooxoodba soo xushaan ciyaaryahanadooda ugu wanaagsan isla markaasina ay soo bandhigaan kubad ay labadooduba doonayaan inay guul gaaraan maadaama intayna xasuusata labadan kooxood ay isku guruub ka soo baxeen ciyaartii ugu dambaysay oo guruubkaasi oo labada kooxood ay wareegga labaad u soo gudbeenna ay safeen ciyaaryahanada heerka labaad oo ah kuw iyo tobankii iyagu aan garoonka ciyaari jirin iyadoo markaasi labada kooxood kulankaasi aanay danaynin haddaba kulanka maanta ayaa kaati ka duwan oo ugu yaraan kaalinta saddexaad ay labada dal ku loolamayaan dhinaca iyo haddii aan ajaleeco suuqa kaliibsiga ciyaartoydana ciyaaryahano badan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in ay funaanadaha bedelanayaan islamarkaasina ay kooxo kale ku biirayaan hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa markii labaad maalintii shalahayd waxay beenisay in ay doonayso amaba ay raaraadinayso ciyaaryahankii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahan christiano ronaldo iyagoo warar hore ay sheegayeen in kooxdu ay doondoonayso ciyaaryahanada hazard naymar iyo weliba wiilka da'da yare u ciyaara xulka qaranka ee faransiiska ee la yidhaahdo keliyan imbabe haddaba kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa sheegtay in aanay doonaynin islamarkaana aanay ku raad joogin ciyaaryahan naymar oo isaga laba boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska ah ay sanad ka hor kala soo baxday kooxda kubadda cagta ee b s g oo ciyaaryahanku haatan u ciyaarayo dhinaca waddanka ingiriiskana tababarihii kooxda kubadda cagta ee chelsea antonio conte ayaa shaqada laga eriyey isagoo markaasi haatan dib uga huleelay garoonka stanford bridge ee magaalada london kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxaa la leeyahay waxay doondoonaysaa inay ku soo bedelato macallinkii kooxda kubadda cagta ee napoli ee seri tababarahaasi oo dhowaan la filayo inay kooxdu shaacin doonto dhinaca kooxda kubadda cagta ee lester cityna waxay wararku sheegayeen in ciyaaryahanka difaac uga ciyaara qaranka la yidhahdo harig mawire shan iyo labaatan jirka oo isagu haatan lacagdhan qaata afartan iyo shan kun oo ganiga ingiriiska toddobaadkii ee haatan kooxdu u kordhinaysa lacagtaasi oo ka dhigayso toddobaatan iyo shan kun maadaama kooxda kubadda cagta ee manchester united la leeyahay haatan ciyaaryahankaasi ayay raadanaysaa kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa iyaduna waxa ay doondoonaysaa inay soo xerogeliso ciyaaryahan philipe anderson shan iyo labaatan jirka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee lazio islamarkaasina u dhashay waddanka brazil ciyaaryahankan ayaa waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa xooggeeda isugu geynaysaa sidai ciyaaryahankan ay ku soo xerogelin lahayd iyagoo warar goordhoweyd soo baxaynay sheegayaan ciyaaryahanku haatan inuu ku sugan yahay magaalada london dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo maalinta axadda ahna waxaa mar kale kulmi doona aniraahda ahe waxaa fooda isgelin doona wadamada faransiiska iyo croatia labadan dal ayaa ku loolami doona koobka kubadda cagta adduunka oo maalinta axadda ah lasoo gabagabayn doono ciyaaryahan rakatij oo u ciyaara xulka qaranka ee croatia ayaa waxa uu sheegay dalkiisa oo tiraduisa dadka ku noolay ay gaarayso afar milyan iyo shan boqoloo kun in haddii ay kari karaan goob ay iskugu imaan karaan ama garoon qaadahi ay buuxin lahaayeen wanaagga iyo jacaylka u qabaan kooxdooda isla markaasina taasi ay gelisay ciyaaryahanada xulka qaranka ee crowetiya in ay midoobaan islamarkaasina ay noqdaan hal jir oo keliya taasina ay suuro gelin karta buu yidhi in aan ku guulaysanno koobka kubadda cagta adduunka ciyaaryahanka ayaa intaa waxa uu ku daray in haddii ay suuro gelin karto amaba uu ku bedelan karo inuu ciyaaraha gebi ahaanba ka fadhiisto islamarkaasina uu koobka kubadda cagta adduunka qarankiisu qaado inuu sidaasi yeeli lahaa haddaba la arki doonee labadan dal ee crowetiya iyo faransiiska cidda koobka ku guulaysata maalinta axadda ah marka ay furudaysdaraan dhegaystayaal barnaamijkii ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe oo mascadoodele sidaa iyo nabadgelyo
mascadda aad buu u mahadsan yahay codkaasi macaan ee farxiyo fiska iyo heestii cayayaanka duula ayaannu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda duhurnimo idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuukaay cabdixakiim maxamuud shirwac dhinaca farsamadana waxa uu ahaa sandheere intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo